waxaan joogaa degmada haataan joogaa waa gub waa dubbad xasan cali ee ka tirsan gobolka bokool deegaanka waad ogtihiin roobab baa dahay jeexir baa la ahaa meel ay wax ka soo gelahayeen ma jirin xitaa ninkii ishilibaa haystay meel uu sakranayaa ma jirin goodoon baa lagu jiray ilaa saacanna hadda unbay jeedkii furfurmeen oo hadda maalmahan waxbaa dhadhaqaaqayo inta ka horaysana wax ka jiray oo deegaanka baahi badan iyo macluul badan ayaa ka jirtay qodobkaasi marka hore deegaanku sidaasuu ahaa waxaa labayso deegaankii marka waxaa ka dilaacay cudurka la yidhaahdo shuban shuban biyood waxaana ku dhacayaa hooyooyinka uurkala iyo wuxuu u badan yahay da'da yararka ee ciyaalkaa shanta sano ka yar hadda waxaa weeyaan xalay iyo ilaa habeen hore ilaa shalay saddexdaa cidmaal ee isku xigta toddoba qof baa wax degmada dhexdeeda ah iyo wax hadda tuulooyinka nala midka ahba toddoba qof baa ku dhimatay wax daawo oon haysanno oo macquulana ma jiraan waxaa culays ahoo kale oo soo siyaaday oo hadda ay aad noo dhimaysaa ama in la dabiiba aada ugu baahan dadkii eriyadan ilaa rabdhuurre ee garis weyne akabaabigooda ku jiray oo dhan waxay adagahoo gaarahaya hadda ka hor ma jirin magaaladay wada imaadeen ayaga codkoodaan dadka idin qashiin karaa shubanka iyo daawola'aanta iyo waxyaabaha u badan meesha ay naga imaadeenna halkaasay ahayd marka tallaalla ma jirin oo dadkaasi dad tallaal qabay muusan ahayn maadaama marka deegaanka ugu dhowaa ee hadda gurmadkoodii uu soo gaadhay een annagu intaan baabuurha lagu soo qaadanili aan soo dhoweynay dadka hadda lagu daliilahayay waxay ad caafimaada oo na kor taaganna aysan jirin dadkaasa hadda noogu badan waxa weeyaan waddankuna waa iska nabadgelyo hadda wax dhibaatoo kale kama jirto laakiin shubankaasaa jiro ilaa toddobadaa qofna xalay iyo ilaa shalay iyo habeen hore intii u dhexaysay bay toddobadaa qof dhinteen dad badan oo hadda waxaa jira xarunta weyn ee icf loo sii qaaday ayadoo icf meeshan m c h baan ka furaynaa bay nagu dhahday dad shaqaalo oo saddex qof ah way keentay laakiin wax kale oo ummadda lagu dabiibo oo ay keentay ma jiro ma garat gudoomiye waxaa nagu maqaalaa in sida n g o ga xidig iyo a c f meeshaasi haatan ay hataa ay ka bilaabeen in dadkaasi caafimaadkoodii ay la tacaalaan arrintaasi ma jirtaa
waxaa ka jirta xidig anaan la hadlay xalay markii aan xaaladda ogaaday a c f na waxa ay mataqaanaa shaqaalo way keentay baalki yarkaa ee dhiqdhiiqal dhihi jiray bay mataqaanaa ayay meesha ka furtay oo dhowr iyo toban xabe oo max noocaasay keentay wax laakiin ummad gargaar u noqda ma aysan bilaabin m c hka ay sheegtay toos oomay furin wax shaqaalo saddex qof ah ayay noo keentay a c f annaga wax kaloo naga soo gaari ma jiro daawo kama hayno waxaan ka hayno ilaahay untoo kale ma laha xidig waxaa dhacday inaan xalay la hadlay anugu oon idhi meesha emergency baa ka jiro in saaka naloo soo diray tiim xidig ah oy gaadiid keeneen daawo keeneen gaadiidka ayagu ay ku imaadeenna dadkii qaar aan saarnay oon u dirnay ceel bartay
tirada ilaa iyo hadda shubanboodkaasi uu saameeyey meegaa lagu qiyaasi karaa
ilaa dhowr iyo labaatan ruux hadda m c skay joogtaa ilaa saddex ilmood iyo hadda waa la qaaday ceel bardaa loo qaaday ilaa ilaa mataqaanaa dadka hadda meesha ilaaday haddii la dhaho afartan qof konton qof weeyo
tuulooyinka idinku dhow dhow ma jiraan hadda wax lagu sheegaayo oo sidiini camal oo shubanbiyoodkaasi uu saameeyey
waxa weeyaan kuma aana darsanin hadda tirsi aan kuu sheegaya waa hadda dadkan halkan ku sugan anagu aan dhex taagnahay weeyo wixii tuulooyinka mataqaanaa korka annaga ah haddii la qiyaaso meel aan hadda ilmo lagu sheegaynin aan shumaynin ama hooye aan shumaynin aan lagu sheegayninna ma jirto wax gurmadahoo deg deg ahoon haynana ma jiro ma garan tuulooyinka oo hadda la sheegayo in shubanbiyoodkaasi uu saameeyey amni ahaan ma la tegi karaa
meel aan la tegi karin oo hadda aniga sideeda intaan gaadiid qaato aanan tegi karin oona soo booqan karinna ma jirto meel aan hadda hay-addu aanna geyn karin oo hadda dhibaato ka jirtana ma jirto kulli waa la tegi karaa dadkaasi oo adiga aad sheegtay oo shubanka soo ritay oo qaar kalena la filan karo inuu saameeyo haddaysan si dhaqsi ah wax looga qaban maxaa la filan karaa
wax badan oo dhibaataha dadkaasi intii dhimatayna dee dacdarri iyo daawo la-aan bay u dhinteen ilaahayba ha u garto laakiin haddee dad daaweynhayo oo dabiib haysta hadday yihiin in ay soo kala hari lahaayeen baan qabnaa marka waxaa haddii hadda sidan ay kusii jiraanna kuwan hadda maanta meeshan jooga keliya xaalkoodu aad iyo aad u dhibaataysan waxaan jecelahay marka arrintaasi intii ay dhibaato kale dadkaasi sii gaari lahayd sida uu guddoomiyaha gobolka oga hadlay in hay-adaha caalamka loo sheego oo gargaar degdega lala soo gaadho hadday tahay daawo iyo hadday tahay cuntaqaybin iyo tallaal wixii lasla soo gaadhin karo maadaama dadka qaar aan weligiiba tallaal qabin oo dee meelaha qaarkood joogahayay ay jiraan oo hadda nagu soo mataqaana annaga na kor imaaday arrintaa markaa intii aan dhibaato intaa ka badan deegaanka soo gaadhin aad baan uga cabanaynaa mataqaana waxqabad dhab ana waan idinka sugaynaa insha allah gudoomiye aadaad umahadsan tahay ayi ninka badan